asad cumar maxamuud oo kamida dhalinyarada magaalada beledweyn ayaa abuurtay xirfad ganacsi oo ah inuu si online ugu iibiyo gaaska lagu kariyo cunnada ciwaanada uu ku leeyahay baraha bulshada ayuu inta badan ku xayeysiiyaa shaqadan si ay usoo dalbadaan dadka ku xiran isagoo si bilaasha ugu geeya goobaha ay ku sugan yihiin asad cumar maxamuud ayaa raadiyo beerulo uga waramay shaqada uu haayo iyo waxyaabaha uu iibiyo waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka hiiraan waxaan dhalinyarada kusoo kordhiyey ama magaalada kusoo kordhiyey gaas gaaskan waxaa ku iibiyaa online qofka markuu ka dhammaado gaaska xaafadiisa ugu geynaa deliveriga lacag la-aan waaye haddii sideed saac ama sagaal saac ama koo iyo toban sac kalenta xilliyada cashada oo gaas ka go-o sida ugu dhaaqsiyaa badan qofka wuuna soo wacaa gaaskana waa ugu geynaa si bilaash ah delivery lagama baan runtii qofkii haysto haanta waxaan ka iibinaa jikada qofkii jikada haystana waxaan ka iibinaa haanta qofkii haantii wax dham haysanana waxaan ka iibinaa gaaska runtii waxaa kaloo noo sii dheer waxaan gadnaa gaaska mukeefyada runtii magaalada aaday ugu baahneed fursadaas waana keennay si waxaa kaloo noo sii dheeri ah alaabaha online aan ku xayeysiinaa sida tiktok bage aan leynahay ku qoran tahay bilkeyr gaas gaaskana waa energy solution waaye waxyaalo badan kuu xalinayaa sida ugu dhaqsiyaa badan leh arday hadday kuu joogto kalenta subaxdii ay kalahaan sida ugu dhaqsiyaa badan leh qurucdooda ugu diyaari kartaa runtii si dhuxulsha loo shiday dhulka micnaha dhuxusha waxay ku ridaa nabadguur ay ku ridaa iyo in dhirta baaba ay noqoto runtii gaaska hadday dadka dhan wada fahmaan abaarahana way yaraan doonaan hadduu ilaah yidhaahdo alaabaheennana si online ah ku iibinaa facebookyada telegramyada instagramko kaleento meelaha dhallinyarada u badan yihiin oo dhan waa soo dhignaa sidaas darteed dhallinyarada markay arkaan horey kasoo dalbadaan guryahoodan ugu geynaa si free ah deliverygana lacaglaan waayo shaqadan onlineta waxaan kaga maarmay shaqa la-aanta magaalada ka jirto runtii magaalada waxaa ka bannaan fursado aada weyn dhallinyaradan waxaa leeyahay fursadahaas ka faa'iidaysta oo si aad noloshiina ku maarayn kartiin ku maareeya qaar ka mida bulshada magaalada beledweyn ayaa bogaadiyey sida wiilkan ugu ganacsado waxaan ka mid ahay bulshada magaalada beledweyne wiilkan ganacsigiisa waan bogaadinayaa waxaan ka mid ahay bulshada magaalada beledweyne waan bogaadinayaa wiilkan ganacsigiisa waa ku dhawaahay radio berula ugu horeyn waxaan u hambaleynayaa wiilka dhalinyarada ah waana bogaadinayaa fikradan cusub iyo shaqaabuurkan cusub oo magaalada kusoo kordhiyey in qaab online uu iibiyo gaas oo bulshada baahi badan u qabtay xaqiiqatan waxaan dhihi karaa waa shaqa dhalinyarada badanaa ayna si fiican u fahamsaneen laakiin insha allah haddii ay fahmaan wax badan oo qurux badan ay magaalada kusoo kordhin doonaan wiilkan waxaan leeyahay walaalo hore u soco hamabaliyo insha allah waxaa waye fikradahan iyo fikrado kale ka qurux badan waa sugaynaa inaad magaalada kusoo kordhiso dhalinyarada kalentana waxaan ugu baaqaya inay ku daydaan wiilkan yar oo dhalinyarada ah oo ku fikir yacni asoo tahriibin oo wadda kaleenta ku dhibaatoonin inuu waddankiisu fikrada cusub iyo shaqooyin cusub uu keeno waxaa leeyahay hambalyo shaqadan ayuu uga maarmay inuu ka tahriibo dalka waxa uuna dhalinyarada kale ku dhiirigeliyey inay shaqaystaan